waa sabti labaiyo labaatankii bishii sideedaad labada kun iyo lix iyo labaatanka waa toddobadii fiidnimo saacadda baasifiga hadda hadaha oo kale toddobaad walba waxaad naga kulantaan madasha furan kulanti wanaagsan mar kale toddobaadkan barnaamijyada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkeennii diiniga ahaa miidda suugaanta udubdhaxaad afka hooyo sooyaal waxaa kale oad maqli doontaan cod prime ministerka kanada ilaahay
us. I warned that America is trying to break us so they can own us.
codkaasi waa barnaamij sirka kanada mark corni oo ka hadlayey wadahadalladii suuqa ganacsiga kanada iyo maraykanka ee burburay doorashooyinkii dowladaha hoose doorashooyinkii dowladaha hoose ee b c axmed faarax cali daajaa waa qayb ka mid ah miidda suugaanta halka aad naga dhegaysanaysaan waa buurta barnabi sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo edmonton oo berri axada insha allah siddeed siddeed dhibic shan f m ama c j s r com barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xasan carab ah iyo saaxiibkay jaamac farasle haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeennii diiniga ahaa waxaana inoo haya sheekh maxamed ducaale ashari
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi nabiy alamiin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ila yowm iddiin uma amaa bacd allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma yanfacuna waxaynu ka hadlaynay axaadiistii kokoobnayd macnaheeduna uu ballaadhnaa waxaynu soo qaadanay hal xadiid xadiiska labaadee maanta aynu soo gudbinaynaa waxa weeyaan xadiiskii uu wariyey abu hurayra nebiga ka wariyey oo nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhiri fal يقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأنا حديث صحيح إمام بخاري غير كأي صارين أبو هريرة رضي الله عنه صحابي قيمها بدن إن بدن مجعيسى وكعن سيهي كن يديسو iyo waxa weeyaan magacaas abu hurayra ka caansan magaciisa caadiga ah saa darteed baa culimmadu taraajimta u sameeyey waxay in badan ka doodaan magaciisu muxuu ahaa waxayna u badan yihiin in la dhaho cabdiraxmaan ibnu sakhr abu hurayra wuxuu ahaa saxaabadii xadiiska aad rasuulka uga wariyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh weliba isagoo xilli dambe soo islaamay oo caamcaamu khaybar oo sanadii toddobaad ee hijiriyada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayuu soo islaamay kadibna madiinu uu soo aaday nebigoo markaa khaybar aado khaybar ku maqan buu yimi khaybar buu usii gudbay oo markaa nebiga ay ku kulmeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu caan ku ahaa abu hurayra radia allahu canhu inuu aad ugu dadaalay cilmiga ilaa ay dhaheen xilli kasta oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi agtiisa abu hureyra waa joogi jiray xilli kastana waa la socon jiray saa darteed buu axaadiis fara badan ka wariyey laba arrimood buu lahaa ama lagu tilmaamayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi ka sugnaaday mid waxay ahayd kaa aynu tilmaannay hadda oo inuu ka mid ahaa dadka aadka xadiiska u badin jiray oo ay dhaheen cabdullaahi bn mascuud iyo cabdullaahi bnu camr bn caas mooyaane cid kale kama xadiis badnayn qodobka labaadna waxay ahayd nebigu inuu duceeyey oo markii uu yimi oo rasuulka uu la kulmay khaybar kula kulmay ee waa noqday hooyadiibu dacwada u gudbiyey oo markaa weli aan soo islaamin in badan buu markaa dacwadii hooyadii rabay inay qaadato oo islaamnimada qaadato xoogay markaa way ka dhaga adeegtay ama dibbay uga joogsato mayn hore ka qaadanin kadibna maalin buu wuxuu maqlay iyadoo nebiga wax ka sheegaysa hadal uus markaa isagu dhibsaday bay ku tiri nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuu soo baxay isagoo aad u murugeysay nebiyullaahi maxamed buu u yimid salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi wuxuu ku yidhi rasuulkii allow hooyaday waxaan jeclahay inay soo islaamto hadal aan aad u dhibsadana way kugu tidhi marka waxaan rabaa inaad u ducaysa ilaahay inuu hanuunka iyo xaqa waafajiyo kadibna waxa weeyaan wuxuu noqday wuxuu noqday inuu u duceeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo dacwadii rasuulka ilaahay uu aqbalo oo rasuulku wuxuu dhahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allaahuma hdi umma abi hurayra ilaahu soo hanuuni abu hurayra hooyadii marka ilaahay waa soo hanuuniyey wuxuu yidhi waan soo noqday kadibna waxaan imi hooyadayoo isdiyaarisay inay shahaadadii qaadato sidii bay tawxiidka ku qaadata isagoo faraxsan buu mar dambe soo noqday nebigu u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo hooyadiina islaamtay aad u faraxsan ducadii la aqbalay marka dee ducadii hore waa ku guulaystay loo duceeyey kadibna wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo duco kalaan kaa rabaa inaad ii ducayso oo maxay tahay inaad ilaahay ii weydiiso ummaddiisu inay jeclaato anigiyo hooyadayba kadibna nebigu waa u duceeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu ilaahay subxaana wa tacaala addoommada muslimiinta ah qalbigooda kalgacayl u geliyo iyagana ay jeclaadaan saa darteed wuxuu odhan jiray xadiiska imaam muslim soo saaray wuxuu odhan jiray qof ima maqlo laa yaraanii mu'minun walaa yasmacunii mu'minun ilaa axabbanii oo kama qaal qof mu'minu ima maqlo ama haddii ilahi kule ima arko ilaa way jeclaanaya saa darteed ba waxay dhahaan culimmadu rasuulku wuxuu ugu duceeyey maxabadaas in mu'miniintu ay qalbigooda kalgacayl uu u qaado waxay ku tusinaysaa qofkii lagu arko abu hurayra isagoo jecel oo aad muxuu ahayte axaadiisii uga warinaya oo kalgacayl qalbigiisa ugu weyn tahay inay tahay calaamaadka mu'miniinta oo kalgacaylka abu hurayraba calaamad min calaamati liimaani ah inta haddaynu kaga soo gudubno raawiga xadiiska nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiiskan saddex talo iyo saddex dardaaran buu muslimiinta siinayaa qodobka koobaad wuxuu leeyahay qofkii ilaahay iyo maalinta dambe rumaysani ha ku hadlo hadal wanaagsan ama ha iska aamuso marka waxaad dareemaysaa kelmadda iyo hadalka lagu hadlaa qiimaha uu leeyahay man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyaqul wa amar khayran khayr ha ku hadlo aw liyasmut marka waa laba xaaladoodoo inuu qofku wax wanaagsan oo uu sheego uu garanayo markaa uu hadlo ama inuusan wuxuu sheego uusan hayno markaa iska aamuso saa darteed baa hadalku inuu qofku waxa uu ku hadlayo uu ka taxadaro uu fiiriyo waxaan bal maxay leeyihiin qiimo intee leeg bay ugu fadhiyaan wanaag ma leeyihiin xumaan ma leeyihiin maxaa ka ratimaya waa shay aad u muhiima wey walidaalika baa ilahay qur'aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid yacni kuma hadlo qofi kelmad ilaa hadduu ku hadlo malag ama muxuu haytoy raqiib ah iyo malag catiid ah oo labaduba sifaadka ay wataan laba malagoo sifaadka ku sifaysan xagna aan waxba dhaafaynoo raqiib ah xagna wax weeyaan aad adagoo shaqadooda ka adag ayaa la socda marka wax kastoo uu qofku ku hadlayo hadduu wanaag yahayna waa loo qorayaa haddii uu xumaan yahayna waa loo qorayaa saa darteed qofku inuu ka fiirsado hadalka uu ku hadlayo aad bay u muhiimta walidaalika nebigu wuxuu ka warramay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa inuu qofku kelmad iska dhaho kelmadda isagoo markaa aan dan ka lahayn ama ayna wax weyn la ahayn kadibna ay u sababto inuu naarta ku galo ina arajula layatakallamu bilkalima laa yaraa lahaa ba'san qofku wuxuu ku hadlaa ama ninku ku hadlaa kelmad oo markaa laa yaraa lahaa ba'san aw laa yulqii lahaa baalan waa riwaayad kale markaa wax weyn oo aan dana aan u arkayna inay dhiblaado somaarti yahwii biha fii jahannama walciyaadu billah kadibna riwaayad kale waxay leedahay sabciina khariifan toddobaatan dayrood ama toddobaatan sano ayay naarta ku hoobinaysaa marka waa hal kelmadoo qofku ku hadlay uusan markaa isagu u arkayn wax weyn inay tahay baa laga yaabaa naartii inay u sababto inuu galo marka kelmaddu qiimahaasay leedahay inuu iska ilaaliyo hadday wanaagsan tahayna wax badan baa ku hagaaga walidaalika baa ilaahay qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waquuluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum dadkii ilaahay rumeeyadow iyo maalinta dambe iyo wax kastoo la amray rumeeyadow ilaahay ka cabsada waquuluu qowlan sadiida hadal wanaagsan oo haddii ilaahay kuu roon yahay toosan ku hadlo marka hadalkaa wanaagsan aad ku hadashaan iyo cabsida ilaahay isku ladhinay waxay sabab noqonaya in camalkiinina ilaahay uu hagaajiyo ee dunuubtiinina ilaahay uu dhaafo subxaanahu wa tacaala marka waa sabab dunuubtana lagu dhaafo ee camalkuna ku hagaagsanaado kelmadda wanaagsan marka qofku inuu fiiriyo bal hadalka uu ku hadlayo iyo qiimahiisa inuu aada isaga taxadaro muhiim weeyaan haddaad istidhaahdo hadalka qiimo leeyahana ku hadal haddaad istidhaahdo waxbaa kaaga imaanaya ama qiimo malla macno mallana iskaga aamus soo maaragti walain nadimtu cala asukuuti maratan walaqad nadimtu cala alkalaami miraara laakiin ninkii shaacirka lahaa haddii aan ka murugooday hal mar inaan aamusay marar badan baan ka murugooday hadal aan ku hadlay oo hadalku mar hadduu kaa soo baxo oo aad ku hadasho waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu ciddii aad ka tirina uu dhibtiisa gaadhsiiyo naftaadii uu dhib gaadhsiiyo markaasaa darteed inuu qofku ilaaliyo marka waa wasiyada koowaad xadiisku uu tilmaamayo
kaasi wuxuu ahaa imaamka masjidka imaam imaan santar sheekh maxamed ashari ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo innagana haynagu anfaco dhegaystayaal waxaa la wariyaa xilligii gobonnimo doonka in ay jireen dad soomaaliyeed oo taageersanaa gumaystaha suugaanlaydii gobonnimo doonka ahayd ka kamay kamay il duufin inay xusaan waa barnaamijkeennii miidda suugaanta waxaa inoo soo jeedinaya axmed faarax cali daajaa ayaa inoo hayaa
haddii baydida soor iyo barwaaqooyin la siiyo ama aan baahiyahaynin malaha waa u baxdaayo baryada dayn kari mayso oo dulli bay u bareeriye ma barootalyan baah taariikhda casriga ah ee ummadihii gobonnimo doonka u soo halgamay sida ina barayso dhaqdhaqaaq kasta oo waddani ahi wuxuu lahaan jiray xoogaga la col ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray colka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraad ah oo uu ka heli karo waxaa isaguna jiray col sokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka hadhis badnaa dhaqdhaqaaqyada waddaniga ahna uu gumaysigu kula dagaalami jiray dhaqdhaqaaqii xorriyadoonka ee ay legadu hogaaminaysay waxba kama duwanayn kuwii afrika iyo aasiya ka jiri jiray ee la ayniga ahaa sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrinta gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan ayaa silic iyo saxariirba ku mutay yeelkeeda sida laga yaabo inay soomaali badani weli xusuusan tahay sanadkii kuiyoaaaoqoiyokontonkii iyada oo dhabtii ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in kuiyoaaqoiyoxdanka ay koonfurtu dal xor a noqoto inta ka horeysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go-aankaas isaga ah talyaanigu guulbu u qaatay wuxuuna u fasirtay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay suumarkiiba wuxuu bilaabay siduu u nuxursiibi lahaayo tobankaa sano ee dabadood uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah looga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa soddon ilaa konton sano umase suuragelin si kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka dhex aloosmay maamulkii talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii leegada ku ururayso ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raaca kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhixiyaan weligii iyo waaqii inaan talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonnimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaa ka sokow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayey tobannaan jaajuus oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta ururka u heelanna si walba u cadaadiya labadaas colba si siban ayay leegadu ula dirirtay isagana rawday wixii lagula diriri jirayna waxaa u badnaa hubka ay soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada kaasina wax meelo fogfog laga doona ma noqon wuxuu gacantooda ku jiray maansayahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goor maansadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsaday basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed lahayd si aan ka sariigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan allaha u naxariistee maansayahanadaa waxaa ka mid ahaa cismaan yuusuf oo reer hobyood ahaa sida maansadiisa laga garan karana jaajuuska aad u daraabi jiray gabaycaana oo halkudhagiisu yahay yow garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid a wuxuu cusbaan ku soo qaaday welibana ku habaaray ninka gumaystaha u basaasa ee isagoo u xiranaya garaaddo uu ka helo uu dhulkuba ganac ka yahay wuxuu yidhi galladaha ilaah iyo xurmada garab marjaajuusee wuxuu garabsanayaa wax daran guuldarraystuhu iyo garaadada la siin waxaa ag yaal geeri iyo ceeb ee kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo u garnaqi doona xisbiyadii iyo kooxihii soomaaliyeed ee gumaysiga talyaaniga u garbayn jiray ayaa wadaniyiintii reer koonfurku waxay u bixiyeen barotaryan oo ah erey laga soo qaatay af talyaaniga bro itaaliya oo macnihiisu yahay talyaani raac waxaa ku jiray rag bulshada dhexdeeda magac ku lahaa oo si uun ay uga dhaadhacday in joogitaanka gumaysiga iyo lasaayiridiisa ay dantooda ku jirto mowqafkaas isaga ah ee midka ummadooda si walba uga duwanaa ayuu gumaysigu ku waxsiin jiray haddii ay boolis ama tiftif ahaayeenna dibidaabiyeynta wadaniyiinta ayuu ku dallacsiin jiray sidaa darteed waxay brotaganku ahaayeen col sokeeye oo xoogagii gobonnimada u halgamayay midkii shisheeyaha uga daraa haddaba iyo kontonnadii qarnigii labaatanaad ayaa cismaan yuusuf wuxuu tiriyey geeraar uu dacaayad ula jeeday islamarkaana maad miiran ah isaga oo barotalyanka baryo iyo dhuulinraacnimo ku ceebaynaya ha yeeshee wax ka sheegga kooxahaas toos umuu gelina waa u soo meelo marmaray wuxuu ku daray tilmaan ay farshaxanimo ka muuqato oo uu ka bixiya bahasha yar ee reer magaalka guryaha kula nool soomaaliduna ay magacyada dhowrka ah u taqaan sida dumad bisad yaanyuuro dinnad iyo mukulaal cismaan wuxuu tilmaamay dhaqamada ay bahashaasi leedahay gaar ahaan midii isaga gurigiisa wax kaga noolayd wuxuu la yaabay haddii wax loo tuura sida ay firfircoonadu ku dhan tahay ee ay hawada uga qabsato markaasbuu boortigeedii tababaran u maleeyey mar labaadna wuxuu la erkegay haddii ay cad hiliba meel ka hesho sida ba'an ee ay ugu xidhato midda agteeda taaganna ay uga guulguusho ugana qadiso markaas bay ula ekaatee bakhayl hanti leh asiiqa duucnimo la googo'ay mar saddexaadna wuxuu la ashqaraaray boorka iyo basaasta sida ay ugu dul leedahay ee meel kastoo xun ay ugu gabi karayso markaas buu haweenay baali ah ku maseeyey mar afraadna wuxuu ka ashahaatay bidhaan jiir markay aragto siday isu ganto ee isku mar ay afka iyo jenyaha ugu hanato markaas buu iskula hadlay war wuxuu boodo dheeraa ma baqaryo baaran la hebaa ma aag libaax oo reera u dhacayaa ma fardaha jaadka ugu baxdowsan ee baroorka lagu sheegaa ugu dambaystiina wuxuu la amankaagay sida ay baryada u jeceshahay iyo inkastoo ay dhereegsan tahay sida aanay waana aanyowsiga uga gaboobin markaas bay la ahaatay bahashuba kooxaha barotariyanka inay xubin ka tahay yaana ka bi'ine wuxuu cusmaan geeraarkaa ku yidhi dumadii waa wax batay oo beled nool ku dhaqmaayo oo haddana waa karabaabe midda beydka kan joogta basarkaan u arkay ma idiin bayanshaabud waa haa jawaabtu haddii aad cad baruura bannaankaa ugu tuurto waa boodaa qabsataayee boortayeeri miya hadday bayraha ma weydee baadi soora hesho tan kaloo barbar taagan marna biid kama siiso oo isbooxboox iyo qayliyo ba'naan bay la gashaayoo bixin maysa waxbee ma bakhayl waxayaa gogashaan u bogayniyo sariiraha kambirtaa iyo barsadaa ma jeclo oo bilic meel aan lahayn iyo boorunbay fadhidaaye baali naaga miya hadday goor barqinkii ah bahalkii ay nabcayd bidhaantiis aragto balow bay ku tiraayoo sida baalal waxliyo baqalyaad u fishaayoo libaax bood ka dhacay iyo mabaroor fududba waa tan ujeeddadii uu tixdaba u mariyey ee garaarku ku saabsanaa haddii baydida sooriyo barwaaqooyin la siiyo amaan baahi haynin maraa waa u baxdaayoo baryada dayn kari mayso oo dulli bay u bareeriye barootalyanba waa run oo hubka lagu dagaalamo afku waa ka mid waxaana dhab ah murtidii salaan caribay ee ahayd xeerbeegti muranta gartay xeelli hadashaa ee xubin rag isku waajahay hadday xayga ka caddaato afku wuxuu la xawl yahay magliga xawda kaa jara dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba yidhaahdo wixii su-aalo ama talooyin ahna waxaad nagu soo tabin kartaan cinwaanka iyaga oo ah soomaaliya
barnaamijkeennii miidda sugaanta waxaanay noo soo gudbanayay inalana socodsiinayey axmed faarax ali daaja waxaad dhegaystayaal naga dhegaysanaysaan barnabi sagaashan dhibic hal f m c h s f e c a edmonton sideed sideed dhibic shan f m c h s r com waxaad ku soo dhowaataan qadar xayeysiisa
Hey, this is Anuki, your Faculty of Environment representative, here to let you know what the SFSS is. The SFSS is a student union that is student led and it represents and advocates for the interests of the 26,000 undergraduate students at SFU. We are a non for profit support network and a voice at SFU, which provides services like the UPass and health and dental. We also provide support to make your student life better. You can reach the SFSS on Instagram, Twitter, Facebook, or by emailing us. We look forward to hearing from you. Thank you.
qadarka xayeysiinta iyo barnaamijkii ka horreeyey ee axmed faarax cali idaajaha halka aad kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan sagaashan dhibic xal f m iyo c j s f c a iyo siddeetan iyo sideed dhibic shan f m iyo c j s r com oo aad ka kala dhageysanaysaan magaalooyinka bernaby ee gobolka british columbia dalka canada iyo magaalada edmonton ee gobolka alberta ee canada waxaa barnaamijyadeena aanu ku guda jirnaaye barnaamijka aada maqli doontaan dhowaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waa barnaamijkii afka hooyo balse marka hore ayaan ayaa waxa ay noola diyaar tahay barnaamijkii udub dhexaad oo aad toddobaadkii hore halkan ka dhagaysateen isagoo ku celisa dhegeysi habboon
calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantii badhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeena udubdhexaad oo aynu aalaaba hawada ku kulmi jirnay ood nagala socoteen idaacaddayada madasha furan sidoo kale mawjadaha kale ah sideetan iyo sideed dhibic shan f m ama sagaashan dhibic hal f m waxaad sidoo kale naga heli kartaan baraha eega bulshada oo aad ku raadin kartaan magaca madasha furan udub dhexaad waa barnaamij aynu toddobaad walba kusoo gudubino kaalinta haweenka soomaaliyeed ee bulshada shalay iyo maanta barnaamijka waxaa idin daadihin doonta anigoo ah hayaan dhegeysi habboon dhegeyste marka aynu ka hadalno haweenka soomaaliyeed mararka qaar waxaa maskaxdeena kusoo dhacaysa hooyada guriga joogta macalimada dhakhtarada ganacsatada ama midda siyaasadda ku jirta laakiin su-aashu waxay tahay maxaa dhacaya marka haweeney soomaaliyeed ay ka gudubto xuduuddii dalkeeda oo ay nolosheeda ka bilowdo meel aan ahayn dalkeedii sidee ayay u ilaalisaa diinteeda iyo dhaqankeeda sidee ayay uga qayb qaadataa bulshada cusub ee ay ku nooshahay ma gurigeeda oo keliya ayay wax ku kordhisaa mise kaalinteedu waxay gaadhaa iskuulka goobta shaqada siyaasadda iyo guud ahaan bulshada su-aalahan ayaa maanta inoo noqonaya halka aynu ka ambaqaadi doono xikmadeena toddobaadkuna waxay idin leedahay qofkii meel cusub tagaa dhaqankiisa uula tagaa balse sida uula falgala meesha cusub ayaa lagu kala gartaa soomaalidu qurbaha ma aysan tegin iyaga oo bog maran sita waxay la tegeen diin dhaqan af qoys iyo waayo aragnimo laakiin waxay sidoo kale la kulmeen bulshooyin cusub nidaamyo iyo nolol cusub haddaba sidee ayay haweenkeenu uga dhex muuqdeen labadaas dhinac toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaanu idinla wadaagnay qaar ka mid a haweenkii soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa halgankii gobanimo doonka xilligaas waxaa weli lagu jiray ama sii muuqday xiisihii maalmaha xorriyadda iyo dabaaldegoodii dabaaldegyadii iyo haweenkii halganka ka qayb qaatay halkaas haynoo joogeene maanta aynu usoo noqonno taariikh dhow iyo wakhtiga aynu joogno iyo doorka haweenka soomaaliyeed guud ahaanba qurbaha ayaynu maanta ka bilaabi doonaa waxaynu eegaynaa laba xili oo siyaabo kala duwan u kala gadisan bilowgii nolosha soomaalida qurbaha iyo tan maanta
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaamullah waxaan kowdii rabaa intii aanan madaxweynaha u hambalyeynin in idinka aan idiin hambalyeeyo codkaasi dhegaysta waa ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka lagana soo doorto gobolka minnesora ilhaan cumar waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee somaali american ah ay loo doorto kongareska maraykanka waxaana xilka loo dhaariyey janaayo waxay sidoo kale ka mid noqotay labadii haween ee soomaali ee muslin ahaa ee maraykanka ugu horreeyey ee loo doorto kongareeska sheekadoodu waxay tusaale u tahay sida haweeney soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karto siyaasadda dalka ay ku nooshahay iyadoo weli xidhiirla leh asalkii diintii iyo dhaqankii ay kasoo jeeday laakiin ilhaan cumar ma ahan oo keliya qiso siyaasadeed waxay sidoo kale inuu hor keenaysaa erey muhiima oo aynu maanta si gaara u xusi doono waxaynu dul istaagi doonaa integration iyo ereyga kale ah assimilation dhegayste farqiga labada erey waynu kala garan karnaa balse aynu isxasuusino integration waa laqabsiga iyo lafagalka bulshada aad kusoo biirsay adigoo aan lumin diintaada dhaqankaaga iyo aqoonsigaaga halka assimilation ay tilmaamayso in qofku uu si tartiiba uga tago astaamihii uu watay kuna milmo dhaqanka bulshada cusub soomaalidu waxay leedahay maahmaah tiraahda meel laga ilaayay haddii aad tagto il ayaa laystiraa maahmahdu waxayna xasuusinaysaa in qofku marka uu meel cusub tago uu la kulmayo caadooyin iyo habnololeedyo cusub haddaba su-aashu waxay noqonaysaa sidee ayay haweenka soomaaliyeed u dhexgaleen bulshooyin cusub iyagoo aan lumin aqoonsigooda aynu dul istaagno soomaalida dalka canada bartamihii meeyaadkii iyo bilowgii sagaashameeyaadkii ayaa noqonaya xili muhiima marka laga hadlayo kobaca bulshada soomaaliyeed ee canada soomaalidii kanada timid waxay la kulmeen nolol cusub luuqad cimilo nidaam iyo shaqo cusub iyo waxbarasho iyo bulsho aysan hore u aqoonin dagaalkii sokeeye ee soomaaliya iyo xaaladihii ka dhashay ayaa sababay in tiro badan oo soomaaliha ay qurbaha usoo hayaamaan kanadana ay ka mid noqoto mid ka mida dalalkaasi daraasado laga hayo bulshada soomaaliyeed ee dalka kanada waxay muujiyeen in socdaalku si weyn u kordhay dabayaaqadii sideetimeeyaadkii iyo bilowgii sagaashameeyaadkii haddaba marka qoys soomaaliyeed yimaado dal cusub yaa ahaa qofka inta badan dhexda kaga jiray ilaalinta qoyska tarbiyadda